أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan ku dhex jirnay tafsiru suurati الnmli aayadda labaatan iyo labaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa qisadii nebiy llaahi sulaymaan iyo hudhudka ayaan ku dhex jirnay markii nebiy llaahi sulaymaan hudhudkii uu tabay oo uu markaa yacni yidhi maa liya laa ara اlhudhuda am kana min alghaa'ibiin oo markaa uu ku dhaartay inuu ciqaabi doono ama inuu la imaan doono sabab uu ku maqnaado ayaa marka hudhudkii iyo sababkii uu ku maqnaa iyo ayaa halkan marka lagu tilmaamayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi famakatha waa nagaaday nabiyullaahi sulaymaan hayra baciidin waqtan waqti ayuu nagaaday waqtiga oo hayra baciidin mid aada u fog aan ahayn faqaala wuxuu yidhi hudhudkii axadtu waan koobay bimaa bicilmi maa shay ogaalkiis ayaan koobay lam tuxid adiga aadan koobin bihi shayga ogaalkiisa wax cilmi aadan ku koobin waji'tuka waxaan kuula imid min saba-in saba xaggeeda waxaan kaala imid binaba-in hadal ama khabar khabarka oo yaqiinin yaqiin oo la hubo ayaan kaala imid sidaa buu yidhi innii aniga wajadtu waxaan helay oon arkay imra'atan haweeney ayaan arkay haweenta oo tamliku yacnii hananayso amarkooda gacanta ku hayso hum iyaga oo iyada markaa yacni boqorad ay u tahay wa uutiyad waxaa la waxaa la siiyey min kulli shay-in shay dhammaantiisa xaggiisa oo maal iyo ciidan iyo ogaal ahba waxbaa laga siiyey walaha waxaa u sugnaaday oo ay leedahay iyadu carshun sariir sariirta sariir boqoreed sariirta oo cadiimun aada u weynin badan wajadtu waan arkay oo waan helay haa haweeneydaas iyo wa qowmahaa qoladeedaba yasjuduuna inay u sujuudayaan lishamsi xaal ay uyacni qoraxda ay u sujuudayaan ayaan arkay min duuni illaahi alla sokadiisa wazayana lahum waxaa u qurxiyey iyaga ashaydaanu shaydaankii acmaalahum acmaashoodiibuu u qurxiyey xumayd fasadda wuu ka celiyey hum iyagiibuu ka celiyey can isabiili waddadii xaqa ahayd buu ka celiyey fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan oo dariiqii xaqa markaa ku hanuuni maayaan alaa yasjuduu lianlaa yasjuduu muxuu camalkoodii ugu qurxiyey anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu saynan ugu sujuudin lilaahi alle alladii allihii yukhriju bixinayey alkhab-a almakhbuu'a shayga la qariyey ee qarsoon fi samaawaati min asamaawaati samaawaadka kasoo bixinayey waalardi dhulka xaggiisa kasoo bixinayey wayaclamu allihii ogaa maa waxa tukfuuna aada qarinaysaan iyo wamaa waxa tuclinuuna aada muujinaysaan allaahu allaha dhabta ah macbuudka dhabta ah alladii allihii weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga ma ahane rabbulcarshi carshiga rabbigiisa weeyaan alcadiimi carshigeeday alcadiimi weynaanta badnaa intaa marka cudurdaarkii hadda hudhudku waxa uu leeyahay intaa waxaan ku maqnaa marka akhbaar adiga aadan waxba ka haynin ayaan waxaan kaaga hayaa buu leeyahay saba saba-na waa qolo iyagu markaa yacni deganaayeen yeman ayay deganaayeen ma-rib meesha la yiraa ayay deganaayeen qolo aada qadiim oo waqtigii nabiyullaahi sulaymaanna way joogeen iyo ka hor iyaga markaa haweeney baa xukumaysay markaasi malikatu saba la yidhaahdo reer saba boqoradoodii ahayd haweentaabaa marka boqorad u ahayd oo iyaga arrinkooda maamuleysay diintooduna markaa waxay ahayd haweeneydaas iyo dadkeedaba dad qoraxda caabudo oo shaydaan camalkoodaas xun uu u qurxiyey ayay ahaaye ayay ahaayeen qoladaabuu marka uga waramayaa oo mulkigaas faraha badan markaa ilaahay siiyey marka dambena nebiyullaahi sulaymaan buu ku wareegi doonaa mulkigii kusoo wareegi doonaa iyaguna nebiyullaahi sulaymaan bay isku dhiibi doonaan marka alla wuxuu yidhi famakatha waa nagaaday makatha faacilkeeda laba meelba waa loo celin karaa nebiyullaahi sulaymaan in loo celiyo oo ibnu jariir iyada unbauba sheegayba isaga ey famakatha sulaymaanu sulaymaan markuu hadalkii hore yidhi waa nagaaday hayra baciidin waqtan hayra baciidin waqti aan aada u fogeyn ayuu joogay fajaa fa jaa-a alhudhudu hudhudkii baaba yimid faqaala markaasuu hadalkan yidhi waay ee waxaa kaloo iyadana in badan ay u celiyaan mufasiriinta makatha faacilkeeda ay ka dhigaan hudhudkii oo markaa yacni hudhudkii wax badanba ma maqnaanin waayo dig buu soo yidhi waaba yimidba nacam famakatha waa nagaaday hudhudkii hayra baciidin wax yar unbau nagaaba oo meesha meelaha iyo u maqnaa markaasi waqti aada u aan aan fogeyn ayuu nagaaday ou maqnaa fa qaala markaa fa jaa-a waa yimid fa qaala wuxuu yidhi axadtu ilaa aakhiriha marka makatada ama sulaymaan waa loo celin karaa hudhudkana waa loo celin karaa xarafkan qiraa'adiisuna marka quraa'du waxay u badan yihiin famakutha hayra baciidin inay akhriyaan famakatha waxaa akhriyay xafsa can caasim ayib oo waxaan ujeedaa caasim ayaa akriyey iyo yacquub alxadrami ayaa famakatha akriyeen inta kalena famakutha ayay akriyeen markaa ayb labada macnona waa un isku mid hadda makutha marka laga bixiyana facula ayaa laga bixiyey makatha marka laga bixiyana facala laakiin siiba weyhi iyo isagu wuxuu leeyahay makatha in laga bixiyaa fiican sababtoo ah wasfigeeda oo ismiga faacil qur-aanka wuxuu ku yimid maakihiina fiihi abadan maakithiinana waa calaa wasni faaciliina faacilna waxaa ku yimaado wasfiga faacil facala ayaa ku timaado wasfigeeda saa u yimaado amaa makutha marka la yidhaha facula ee wuxuu ku imaanayaa facuul iyo faciilow ku imaadaa dhariif iyo yacni sidaas oo kale dharufa fa huwa dhariifun iyo si halkaasuu ku imaadaa ayb marka labada qira'a laakiin laba qira'a oo mutawaatiro waxaa weeyaan macnahoodu isku mid yahay famakatha waa nagaaday sulaymaan ama hudhudkii hayra baciidin waqtan ayuu nagaaday waqtiga oo hayra baciidin aan mid fog aan ahayn oon aada u fogeyn faqaala wuxuu yidhi hudhudkii marka waa yimid faqaala wuxuu yidhi axadtu waxaan koobay bimaa bicilmi maa shay cilmigiisaan koobay lam tuxid aadan koobin bihi adiga shaygaasi aadan koobin oodan cilmi ku koobin ayaan aniga soo ogaaday yani nabiyullaahi sulaymaano waxaadan adiga ogeyn baan soo ogaaday yuu leeyahay wa ji'tuka waxaan kaala imid min saba-in saba xaggeeda waxaan kaala imid binaba-in hadal khabar ayaan kuula imid oo xaggaa aan kaala imid khabarka oo yaqiinin la hubo oo yaqiin oo dhab ah ayb meeshaa marka imaamu lqurtubi aayaddan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi wafi laayati daliilun aayaddu waxay daliil u tahay calaa ana asagiira yaquulu lilkabiiri wاlmutacalima lilcaalimi cindii maa laysa cindaka ninka yacnii mutacalimkae wax baranaya ninka caalimkaa inuu ku dhihi karo arrin baan ogahay aadan ogeyn edab darro ma ahan taas marka nacam hadduu sidaa yidhaahdo aadaabtiina dabcan uu ku joogo qofkii yaraana qofka weyn inuu dhihi karo arrin aadan arkin ayaan arkay wuu arki karaa wuxuuna markaa tusaale usoo qaatay de cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waa tii qisadii markii abuu muusa alashcari uu soo idin dalbaday saddex jeer uu u gargaraacay marka uu u idmi waayena uu tegey markii uu u yeeray abuu muusana waa kii ku yidhi aniga nebiga waxaan ka maqlay ida sta-dana axadukum halaathan midkiin hadduu saddex jeer isti'daan weydiisto falam yu-dan lahu aan loo idmin falyarjic ha iska laabta waana iska laabtay cumar markaasuu yidhi markhaatiyaad ii keenaysaa ansaar buu u tegay marka abuu saciidin alkhudri oo markaa ugu yaraa dadkii meeshaa fadhiyey ayaa marka khabar ukee ayaa war u keenay marka cumar buu ayaa marka u markhaati furay cumar buu u yimid rasuulkan saa ka maqlay buu yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi alhaani safqu fi laswaaq aniga waxaa imashquuliyey buu yidhi ganacsi aan suuqyada uga jiray ayaa imashquuliyey aan la maqli waayey buu yidhi xadiidkan de cumar waana ka cilmi badnaa iyaga haddana maca dalika waxbaa ka tegaya qofka weyn oo qof kale ama qofka dadka wax barayo kii uu wax barayaa laga yaabaa inuu xusuusiyo wax intay dhaafeen amaba uu maqli waayo hadda marka hududkii markuu leeyahay nabiyullaahi sulaymaan axadtu bimaa lam tuxit bihi ayuu meeshaasu ka kala baxay marka qurtubi inii wajadtu imra'atan inii aniga wajadtu waxaan helay imra'atan haweeney tamlikuhum iyaga madax u ah oo arrinkooda iyo maamulkooda hananayso haween baa marka maamulkoodii gacanta ku haysa dadkaasi arrinkan marka muxuu u sheegayaa waa arrin mulfit lil andaar yacni wax aragga soo jiidanaya waayo sababtoo ah sida badan caadadu sidaas ma ahayn markaasu wuxuu leeyahay qolaan u tegay naagi xukumayso oo haweeney markaa ay yacni boqorad u tahay arrinkaa marka arrin inuu sheego marka taasaa keenaysa nacam ayb waa cajaa-ib marka arrin oo marka la yaabay wa uutiyad waa la siiyey haweeneydaasi inii aniga wuxuu yidhi wajadtu waxaan helay imra'atan haweeney tamlikuhum arrinkooda maamu inay maamulayso sidaa ayaan arkay oon helay wa uutiyad waxaa la siiyey min kulli shay-in shay dhammaantii xaggiisa ayaa wax laga siiyey wax bani aadam boqora la siiyo waa la siiyey oo min ziinati dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda min almaali waaljunuudi waalcilmi intaba waa la siiyey ayb walahaa waxaa u sugnaaday haweeneydaasi carshun carshi carshiga oo cadiimun aada u weyn sariir weyn oo qurux badanna way haysataa buu yidhi nacam ayb wajadtuhaa wa qowmahaa waxaa kaloo la yaab leh wajadtu waxaan ka helay haa iyada iyo wa qowmahaa iyo qoladeedaba yasjuduuna inay u sujuudayaan lishamsi qoraxda sidaana waa ku arkay inay iyada iyo qowmkeedaba qoraxda caabudaan oy u sujuudaan min duunillaahi alla sokadii ay qoraxda u sujuudayaan wazayana lahum waxaa u qurxiyey ashaydaanu shaydaan wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmaashoodiibuu u qurxiyey acmaashoodii xumayd ayuu u qurxiyey fasaddahum waa ka celiyey markaa cani sabiili waddadii xaqa ahayd ayuu ka reebay oo ka celiyey fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan oo xaqii markaa ku hanuuni maayaan ibnu jariir meeshaa marka wuxuu yidhi fasaddahum wuxuu ka celiyey markaa iyaga an yatabicuu ariiqa aariiqa almustaqiim fasadahum bitasyiinihi qurxintiisaa camalka xun uu u qurxiyey buu uga celiyey an yatabicuu ariiqa almustaqiima jidka toosan inay raacaan jidka toosanna waa kee wa huwa diinu aladii bacatha bihi ambiyaa'ahu waa diintii ilaahay nebiyadiisa kusoo diray usoo bixiyey kaas marka waxaa ka qari waxaa ka qariyey shaydaan oo camalkoodii u qurxiyey marka mar walba dariiqa toosani waa dariiqa ilaahay ambiyadiisa kusoo diray waay ee midkaad adiga isleedahay waa toosan yahay ma noqonayo fasaddahum wuxuu ka celiyey cani sabiili waddadii xaqa ahayd buu ka reebay uu ka celiyey fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan aayaddan marka abubakr ibnulcarabi saaxibu axkaami lqur'aan alimaam abu bakr ibn lcarabi almaliki aayaddan marka uu macneynayay wuxuu kala baxay uu yidhi wuxuu ka hadlay mas'alada ku saabsan jaclu lmar'ati haweeneyda marka in la yeelo loo yeelo marka fii mansabi lxukmi xukunka mansabkiisa iyo derajadiisa ayuu meeshaa uga hadlay wuxuu sheegay xadiidka nabiga sal ll ly slama lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a in nebigu saa uu yidhi xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan qoom ma liibaanayaan taladooda haweeney u dhiibtay markuu sidaa keenay buu markaa kadib wuxuu daciifiyey war laga soo raro ibnu jariir atabari oo iyagu ay leeyihiin ibnu jariir wuxuu ogolaa ama uu qabay haweeneyda inay qaadi noqon karto qaali ay noqon karto iyo wax lamid a arrintaana marka wuxuu leeyahay ibnu jariir kama sugnaanin oo arrin saxiix oo ibnu jariir ka ansaxday ma ahan buu yidhi ayb kadib wuxuu haddana galay cumar radiallahu canhu qiso iyadoona dhahayso haweeney buu wuxuu u dhiibay suuqa fatashaadiisa iyo kontaroolka suuqa yacni laga kontaroolo qishiga iyo khiyaanada iyo waxyaabahaas ayuu haween u dhiibay qisadaana waxa uu yidhi lam tasixa ma aynan ansixin can cumara cumar kama ansixin falaa taltafituu ha milicsanina buu yidhi fainamaa huwa min dasaa'isi almubtadicati fi laxaadiid waa waxyaabaha ay mubtadicadu axaadiidta ku dhex qarinayaan waayuu yidhi nacam ayb culimada marka soo guurisa qisadaana waxay un uga baxaan qisadaas inay mashhuur tahay bis nacam mashhuur macnaheedu waa caam waa caam baxday qisadu ee waxa caam baxayana waxay noqon karaan wax saxiixa iyo waxaan saxiix ahayn labadaba caam waa noqon karaan weli aniga fi kolley intaan wax fifiiriyey ma arkin wax imaam ah oo qisadaas sanadkeedu waa saxiix dhahaya nacam bal cagsigeeda waxa uu tilmaamayaa abubakr ibnulcarabi qisadaa inaynan ansixin ayuu tilmaamay asalkuna axkaamtu waxaa asala xugun inuusan jirin ilaa deliilka lagu sugaayo in lasoo caddeeyo la suga ma ahani marka deliilka waxaa laga rabaa qofkii deliishaday baa laga rabaa sanadkeedana inuu keeno ciddii saxiixisayna markaas yacni uu tilmaamo qoladan hadda marka haweeneyda madaxda u ahna iyaga laftooda qolo gaala a bay ahaayeen oo awsaaf xunxun ayaa laga tilmaamayo wajadtuhaa wa qowmahaa yasjuduuna lishamsi min duuni illahi wazayana lahum shaydaanu acmaalahum dad shaydaan acmaashoodii u qurxiyey waayo taasaana ka midaba waxyaabaha shaydaanku uu u qurxiyey lafteeda marka qolo gaala a de laga qaadan maayo marka mas'alo diini a dad baa marka aayaddan waxay u daliishadaan haween inay madax noqon karto iyo see looga qaadanaa qiso ilaahay tilmaamay qolo gaala ah dhaqankood uu ka warramay waay innaga nebigeenna sala allahu calayh waali xataa haddayba sharaa'icdii hore hadday ku bannaanaa lahayd xataa oo annaga sharcigeenna nebiga sala alla ly slama uu reebo waa in sharcigeennaa wax nasakhaya mar walbo marka in la yidhaahdo lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a laguma jira warkeeda oo markaa la yidhaahdo qis dadkan baa lagu dayanayaa iyo haweeneydan iyo sidaas marka ma hagaagsana saxna ma aha ayb ee saxaabaduna saas maba u fahminba nacam leanna maxaa yeelay haweeney caa-isho ka cilmi badan oo ka caqli badan ma jirin khadiijo iyo ka gadaale iyo faatimo iyo kadib haddana maca dalika markii waqcatu aljamal ay dhacaysay oo iyada ay hawshaasi wax uga jirtay saxaabada qaarkood sida abubakra waa kii dhihi jiray waxaan maqlay nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo dhahayo lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a xadiidkanuu usoo daliishaday macnaha uu ka rabayna waxay ahayd caa-isho taladan ay hogaaminaysa ayaa la raacin maxaa yeeley lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ayuu nabigu leeyahy sal ll ly slam haddii marka de caa-isho zawjatu nabiyi ah sal ll ly slam cilmi badan fiqhi badan oo axaadiidteeda aan ilaahay ku caabudayno sidaa la yidhi taladeeda aan la raacaynin oo tale aanay haween munaasab u ahayn de maxaad umalaynaya marka qeyrkood qofka waxaan la yaabay dhahaya marka haweeneydan haweentu hadday tahay qof genius ah oo aada u maskax badan tale waa qaba kartaa yaa caa-isho ka maskax badnaayo oo ka firfircoonaan badnaa mid ta kale markii nebigu dhintay sal ll ly slam ee madaxda la dooranayey xataa haweenkii iyagoo jooga iyagoo fadli badan sida faatimo iyo caa-isha iyo iyagoo joogaanoo la xaadirin karo ayaan la keenin meeshaas ayb adugu marka hadal dheer buu abubakar ibnulcarabi meeshan uu ku leeyahay waxaa ka mid a xataa waxyaabaha uu yidhi maamulku wuxuu keenayaa rag inay dhex gasho haweeneydii inay rag dhex gasho ay tala la goosgoosato ayay keenaysaa de haween heerkaasna sharcigu inay inta rag dhex fadhisay tala mar walba la goosgoosato oo meeshaa yacnii buuqaas iyo tala goosgoosigaa inay ku jirto nusuusta sharcigaa u bannayn maysu yidhi marka dadka qof walbaa qalbigiisa waa ogy waa ka ogyahay fidrada dadka muslimiinta ku jirtaana waa ka ogyihiin waxaan laysku camcaminayo sanka layska gelinayo qofna qof walba ee muslime iimaan ku jira waa dareemi karaa wax baatila inay yihiin marka halkaa marka iyadana meeshaa saas ku tacliiqiyey imaam imaamkaasi ayb anlaa yasjuduu lilahi aladii yukhriju lkhab-a xarafkan laba qira oo mutawaatira kusoo aroortay anlaa yasjuduu waasay u badan yihiin anlaa yasjuduu marka la yidhaha waxay noqonaysaa lianlaa yasjuduu shaydaan wazayanaana lagu tacallujinayaa shaydaan camalkoodiibuu u qurxiyey muxuu ugu qurxiyeyna anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu saynan u sujuudin lilaahi alla aynan ugu sujuudin buu camalkooda xun u qurxiyey qiraa'ada labaad waxay tahay mutawaatirka kisaa-i iyo waxaa akrinayaan iyo yacquub alxadrami riwaayada ruways iyo waxaa akrinayaan abu jacfar yaziid ibnu lqacqaac iyaguna marka waxay akrinayaan alaa yasjuduu ma shidayaan iyaga laamka marka qiraa'adaas alaa yasjuduu tawjiih bay u baahan tahay tawjiiheeduna wuxuu noqonayaa alaa yasjuduu alaa yaa haa-ulaa'i ya-da waxaa laga dhigayaa xarfu nidaa haa-ulaa-ina waa lasoo qadarayaa ayb usjuduu bayna noqonaysaa marka kelmadda alaa yasjuduu alaa yaa haa-ulaa'i alaa hooy yaa haa-ulaa'i kuwaanow usjuduu lilaahi ilaahay usujuuda waayo macnaha marka qiraaada tawjiiheeduna sidaas waay alladii allihii yukhriju soo bixinayay alkhab-a shayga qarsoon almakhbuu'a shayga qarsoon fi samaawaati min asamaawaati samada xaggeeda kasoo bixinayay maxaa samada ku qarsoon roobka dhibicda roobka ah waalardi dhulka xaggiisa kasoo bixinayay dhulkana maxaa ku qarsoon abuurka dhulka lagu duugo waa qarsoon yahay markaasuu bud soo dhahaya allaha soo bixiyo labadaas cirkana dhibicdou ka keenayaa ku qarsoon aan loo jeedaynin dhulkana wuxuu ka keenayaa waxaan la duugaye say noqdeenba aan la ogeyn ayuu ilaahay soo bixinayaa wayaclamu wuxuu ogyahay alla maa waxa tukhfuuna aada qarinaysaan iyo wamaa waxa tuclinuuna aada muujinaysaan siyaalkanuu cibaadada isaga ku mutaystay marka allaahu alle laa ilaaha alladii kii weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ounan jirin ilaa huwa isaga ma ahane rabuulcarshi carshiga rabbigiisii alcadiimi carshigiiday alcadiimi weynaa ayb qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin meeshaa marka waxaa lagala baxayaa marka nabiyullaahi sulaymaan ciqaabow ballan qaaday hudhudkiina cudurdaarow sheegtay meeshaas marka alimaamu alqurtubi wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay in ay waajib ku tahay dadka madaxda ah in ay aqbalaan cudurdaarka dadka ay dhiibanayaan hadduu macquul yahay cudurdaarkaas nacam cuquubadii marka nabiyullaahi sulaymaan waa iska dhaafay muxuu u dhaafay cudurdaarow keenay macquul ah marka nacam anuu meel cidlaa iskama taagnayna howlan ku maqnaay buu leeyahay aada muhiim u ah nacam marka dadka aimada waxaa waajib ku ah inay aqbalaan cudurdaarka shacabkooda racyadooda cuquubadana markaas ay ka daayaan fii daahiri axwaalihim sida ka muuqato daahirka ah ee qalbigooda iyo nawaayaadkooda inaysan gelinoo saanad ka wadaan iyo waxaanad ujeedaan iyo inaynan dhihin ayb qaala laakiin marka taxqiiqiina waa la ogolyahay dee ninku wax walba hadduu kuu sheega haddaa iska aqbashana ee maamulku ma aqbali kara sidaasi waa dhoohanaan waay taas markaa nabiyullaahi sulaymaan wuxuu qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan sananduru waan ka fiirsanaynaa asadaqta bal inaad run sheegtay am mise kunta inaad ahaatay adigu min alkaadibiina kuwa beenaalayaalka inaad ka mid ahaatay arrintaa baan ka fiirsanaynaa buu leeyahay sananduru marka waa min alnadari aladi huwa altaamulu waaltasafuxu nadarkan hadda waxaa laga wadaa indhahan ka fiirinaynaa maahane waa ka fekeraynaa waay warkaagu inuu run yahay inuu been yahay nacam waa lagu imtixaana waana lagu jarribayaa qaala wuxuu yidhi sananduru waan ka fiirsanaynaa arrinkan aada sheegtay asadaqta bal inaad run sheegtay am mise kunta inaad ahaatay adigu min alkaadibiina kuwa beenaalayaalka idhab tag bikitaabii risaaladaydan iyo warqadaydan qoraalkaygan la tag haadaa kan ah fa alqi rid hi isaga tuur oo rid ilayhim iyaga xaggooda ku tuur oo u rid xaggooda huma markaa dabadeed tawalla jeeso canhum xaggooda ka jeeso meel iyaga aan ka dheerayn iska fadhiisood laakiin kala socon karto ood ka arki karto fandur fiiri maadaa maxay baa yarjicuuna ay markaa yacni soo celinayaan maxay la soo noqonayaan bal fiiri isagii marka baa la tijaabinaya de warkiisu inuu run yahay iyo in kale markaa wuxuu ku tijaabiyey warqad intuu qoray nabiyullaahi sulaymaan ayuu yidhi kacow warqadan qaade iyaga ku tuur meel yar intaad ka istaagtana fiiri waxa ay sameynayaan kadib marka warkeen ayb oo marka yacni fandur maadaa yarjicuun marka wuxuu leeyahay ayb waxa jawaab ay soo celinayaan fiiri waay aayaddan marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu waa taqdiim iyo taakhiir buu gelinayaa oo markaa yacni midna waa kan hadda aan ku waday nabiyullaahi sulaymaan wuxuu yidhi idhab tag bikitaabii kitaabkayga la tag haadaa kan ah fa alqih rid oo tuur ilayhim iyaga xaggooda ku tuur uma tawalla canhum uma markaa dabadeed tawalla jeeso canhum iyaga xaggooda intaad ka jeesato ha ku dhex jirin oo iyaga isu daa waayo marka adugu laakiin meel aad kala socon karta tag oo joog leanna muluugta aadaabtooda saas waay nacam iyo dadka guud ahaanba nacam ayb fandur fiiri maadaa maxay baa yarjicuuna ay la soo noqonayaan bal waxa ay sameynayaan ay la noqonayaan bal eeg oo fiiri tafsiirka kale waxaa weeyaan taqdiim iyo taakhiir in la geliyo oo macnuhuna ou noqdo idhab la tag bikitaabii kitaabkayga haadaa kan ah qaad fa alqih rid ilayhim iyaga xaggooda markaa yacni ku rid ayb oo markaa iyaga ku ridid fandur fiidi fiiri maadaa maxaybaa yarjicuuna ay la soo noqonayaanna fiiri uma markaa dabadeed tawalla canhum kasoo jeeso kasoo laaba markaa macnahaasna marka aayadda waa lagu macneeyaa taqdiimka iyo taakhiirkaana waa la geliyaa laakiin macnaha horaad moodaa inuu aad u xoog badan yahay ayb faalqih ilayhim tur fandur maadaa yarjicuun waxa ay la soo noqonayaan fiiri uma tawalla canhum kasoo jeesa ka bacdi ayb labada macnona waa uun isku dhow dhow yihiin markaa hudhud sidiibuu yeelay warqadiibuu qaaday waa ku tuuray iyadii markaa yowsaa ugu tuuray iyadii marka warqadii bay marka akrisay sidan bay marka tiri qaalat waxay tiri yaa ayuhaa hooy almala-u dadkan ashraafta ahow oo yacnii odayaalka iyo dadka caqliga u saaxiibka ahow inii aniga ulqiya waxaa la riday ilaya xaggayga kitaabun kitaab ayaa warqad ayaa xaggayga loo soo riday kitaabka oo kariimun aada u wanaagsan kariimun marka maxay ugu magacowday laba macnaa ku jiro kaana makhtuuman warqad shabadaysan ay ahayd mufasiriinta qaar saasay dhahayaan warqadda marka ay shabadaysan tahayna meesha ay ka socotaa la fahmaa waa warqad marka maamuus iyo brotocool iyo qaab ku socoto marka saasay waxay u leedahay inii ulqiya ilaya kitaabun kariimun warqad wanaagsan baa la ii qoray macnaha labaadna inii ulqiya ilaya kitaabun kariim maadaama warqad boqor ka timid ay tahay saasay marka waxay u leedahay warqad fiican walidalika nabigeena sala allahu alayh waali wasalam markuu waraaqaha qoraayo waa shaabaday jireen isagana oo waxaa la yidhi kisra iyo qaysar iyo waraaqo u qoray nabiga sal ly slam markaasaa la yidhi warqad ma aqriyaan ilaa inay shabadaysan tahay ma ahane fatakhada khaataman faraantii buu samaystay muxamedun rasuulullah ku taallo waa ku shaabaday jiray marka warqadaha marka warqadihii marka de inay marka waxaa laga qaadanayaa aayadda sidoo kale mufasiriintu ay leeyihiin irsaalu lkutubi ila lmushrikiin waraaqaha in gaalada loo diri karo ama ha noqoto maslaxad markaa iyaga laga rabo ama amar iyaga markaa la siinayo haddii laga xoog badan yahay ha noqoto waraaq in la isdhaafsa karo nacam oo dadku marka bani aadamku waa wada hadli karaa wada hadalku xaaraan ma aha nacam ayib qurdubi sidaas macnahaasuu tilmaamayaa meeshan qaalat marka waxaa kaloo iyada marka waxaa ka muuqata haweeneydan haweeney marka tajribo leh oo wax jarribtay oo caqli u saaxiiba inay tahay yaa laga fahmayaa markiiba dadkii talay arrintii gelisay waa arrin cusub talay keentay marka dadkii bay hordhigtay maxaan sameynaa bay leedahay qofka marka uu yacnii muxanak uu yahayna ee maamulka iyo caqliga iyo uu aada yacni wax u taxakumo ee arrimaha durbaba iskagama boodo oo tala iyo waxbuu geliyaa walidalika allana nebiga waa farayo washaawirhum fi lamri buu yihi nebigana waa la tashi jiray asxaabtiisa laba macnaba waa ku jiraan talada ee ra'yi kaa maqan suuragal waa noqon karaa inkastoo hadda nebiga isaga la toosinayo wax ka maqan hadda aanay jirinoo haddii xataa wax ka maqnaadaan rabbi unbaa toosinaye haddana dadka kale laakiin hayrko hayrkiis baahi bayba u qabaanba taladii caqli adiga kaa maqan baa qof kale ku jiro macnaha labaaday talada ku fiican tahayna waxay tahay dadka raciyada iyo dadka adiga kula shaqeeya garbahaaga taagan kalsooni baad kala helaysaan iyo adiga laakiin haddaad iska tahay qof isagu haddii laakiin adigu aad tahay qof oo keligi taliyo oo dictatoor oo dadka hadduu waxay weydiinaya xataa meel ushiisa uu ka jabsan lahaa og oo iska un weydiinayo dadka iska fiirinayo ra'yi markay siiyaan hadduu doono dilaayo ama yacnii ciqaab ku sameynayo haddaad tahay ma fiicno sidaas nacam caqligana saas ma aha nacam ayb marka haweeneydan iyadii marka waxay samaysay sidan qaalat waxay tihi yaa ayuhaa hooy almala-u dadkan ashraafta akhyaarta ahow inii aniga ulqiya waxaa la tuuray ilaya aniga xaggayga kitaabun ayaa loo soo tuuray warqad warqadda oo kitaabka oo kariimun aada u wanaagsan wanaagsan marka waxay u tiri waa shabadaysnaa inahu min sulaymaana warqadii marka sidaanaa ku taal inahu kitaabku min sulaymaana sulaymaan xaggiisa ayuu ka yimid wa inahu kitaabku waxa ku qorani bismi illaahi araxmaani araxiim waay waxaa ku qoranna waa bismi illaahi araxmaani araxiim ayb anlaa tacluu ay laa tacluu ha sara marinina ha kibrinina calaya aniga korkayga ha ku kibrinina saasuu kusoo qoray ay calaa maa dacowtukum ilayhi waxa aan idinkugu yeeray oo aan idinkugu yeerayo ha ka santaaginina wa-tuunii ii kaalaya muslimiina idinkoo hoggaansan oo alle u hoggaansan ayb idinkoo hoggaansanna iila kaalayo ii imaada ayb meeshaa marka waxay kutusaysaa inay aad u kooban tahay hadallada khidaabaadka dadka ama boqorada ama dadka madaxda ay qorayaan de wanaagiisa wuxuu ku jiraa warka ama khidaabku inuu aada u kooban yahay oo dhowr sadar uu yahay macna macnahana laga dhuuxi karo qasadka laga leeyahayna meeshaa lagu soo koobi karo de madaxda hadda lafteeda meelaha uu maamulku si fiican uga jiro ama aqoonta ay ka jirto ninka madaxda wuxuuba leeyahayba intaas brotocoolkiisa waxaa ka mid a dad waraaqaha u yimaado u khulaaseeyo warqad toban bog labaatan bog marka loo keeno waa loo soo koobaya iyadoo kooban baa loo keenayaa isaga marka uu qoro waxa uu rabana nin baa dad baa u jooga mutakhasisiin ahoo qoraalkiisii iyagoon waxna ka tegin ayay soo koobayaan hadhow waa lagu dul akrinayaa waa shaabadaynayaa khalaas nacam ayb macnaha marka wax waa saas warqadan hadda marka nabiyullaahi sulaymaan waxaa ka muuqato marka dede caqli iyo xikmad baa ka muuqato si ay usan uga muuqanaynin nebi ilaahayba waaye marka wuxuu yidhi inahu warqaddu min sulaymaana ayay ka ahaa xaggiisa ay ka ahaatay warqad marka markaad qoraysa waxaa la sunneeyaa inaad magacaaga ku bilowdo ciddaad tahay adiga nacam qof markaad u qoraysid min fulaan ibnu fulaan inaad tiraahid haddii kale haddaadanba ku qorin cidda aad tahay warqadda yaa soo diray xaggee ka timid wax laga garanayo ma leh nacam inahu min sulaymaana ayay ka ahaatay wa inahu warqadda ama kitaabku waxaa ku qorani shayga ku qorani bismi illaahi araxmaani araxiim waraaqaha in marka bisinka lagu bilaabo sidaa inay sunno tahay marka bismi illahi raxmaan raxiim inkastoo aayad qur-aan ay tahay haddana haweeneydan gaalada warqadaas loo dhiibaayo ka waran marka ay saa ku qoran tahay ee aan daahirka xataa aan daahirkaba ahayn middaasoo kale marka da warqaddu qur-aan keliya kuma qorna qur-aan iyo waxaa iskula qoran iyo hadallo kale marka xukunkii musxaf oo kale ma qaadanayso damaan nabigana sal lla l slam waa kii u qoray heraqla waa kii u qoray qul yaa ahla lkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana w baynakum aayaddaas anlaa tacluu ay laa tacluu hasan taaginina calaya aniga korkayga ama waxaan idinkugu yeerayo haka santaaginina oo ha iska sarraysiinina wa-tuunii ii kaalaya muslimiina idinkoo muslimiin oo hoggaansanna ii kaalaya oo ii imaada sidaabuu marka warqaddii ugu qoray ayb leanna maxaa yeelay tarku lijaabati min alculuwi watakabur qofka haddii inta wax laga la yidhaahdo jawaabta uu ka tago iska aamuso nooc takaburaa ku jira waa takabur iyo isla weynin qaalat waxay marka warqadii bay u akrisay sidaasaa ku taalbay tiri qaalat waxay tiri yaa ayuha hoy almala-u dadkan akhyaarta ahow aftuunii ii jawaaba oo ila igala taliya fii amrii amarkayga dhexdiisa igala taliya shanigiisa maa kuntu ma aanan ahayn aniga hadda ka hor qaadicatan midii goo goosanayso oo goynayso amran arrin xataa intii tashhaduuni idinka aada xaadir iyo goobjoog ka noqotaan waad ogtihiinoo hadda ka horba tale iskama gooy jirin ilaa aada idinka goobjoog ka noqotaan ayb ee arrinkan tale ka keena qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga uluu quwatin xoog kuwa u saaxiibaan nahay wa uluu ba-sin baas kuwa u saaxiiba ayaan nahay xarbada iyo dagaalka dad aad u yaqaanaan nahay baaska oo shadiidin aada u daran wal amru arrinka iyo amarkana ilayki xaggaaga ayuu ahaaday arrinka iyo talada adaa iska leh fandurii fiiri maadaa ta'muriin maadaa maxaybaa ta'muriina aada faraysaa innaga marka xoog iyo awood waa ku haynaa talada laakiin ugu dambaysee go-an aday kaa go-aysaa sidii aada yeeli lahayd marka waa kaas ayb qaalat waxay tidhi yaa ayuhaa hooy almala-u akhyaartaanay aftuunii ii jawaaba fii amrii arrinkayga iyo shanigiisa yacni igaga jawaaba oo ii ishaara maa kuntu ma aanan ahayn qaadicatan midii goosanayso amran talo xataa intii tashhaduuni idinka ilaa aada idinku xaadir iyo goobjoog ka ahaataan ayb qaaluu waxay yidhaahdeen marka naxnu inaga uluu quwatin xoog kuwa u saaxiiba ayaan nahay wa uluu ba-sin baas kuwa u saaxiibaan nahay shadiidin aada u adag yacnii dad dagaalami karana waa nahay cuddadii dagaalka iyo hubkiisii iyo xooggiisiina waa haynaa wal amru talada iyo amarka ugu dambeeyana ilayki xaggaaga u ahaaday fandurii fiiri maadaa maxay baa ta'muriin aada faraysaa ayb maxaad amraysaa adiga uun fiirso ayb macnaha waxaa weeyaan walamru ayatuha almalikatu ilayki talada adaa xaggaaga u ay fi lqitaali dagaal iyo watarkihi in la dagaalamo iyo in laga tago adaa madax u ah taladaa marka adaa iskale fandurii fiiri markaa yacni waxaad eegtaa markaa ra'yiga fiiri waxa aada arkayso marka famur binaa annagana amar na'tamir liamriki amarkaaga ayaan marka ka amar qaadanaynaayo waa kaa tala qaadanaynaa markaas waa waayahay meeshaas marka de waxaad dareemaysaa waana sida de caqli caqliguna waa keenayaa sharciga laftiisana waa amray talada weyn ninka madaxda ee muslimiinta madaxda waa inuu dadka ahlo talada ah ou la tashtaa laga rabaa oo waajib ku ah si ay saxaabaduba yeeli jireen ee talada ugu dambaysa iyo go-aan qaadashadana waxaa iskale ninka madaxtinimada loo dhiibtay isagaa marka haddii la dagaalamaayo iyo haddii la fadhinaayo markaas talada munaasabka u ah isagoo intuu tale iyo shuuro badan geliyey markaas wixii muslimiinta u maslaxo roon ayuu qaadanayaa marka dadkana marka taladaas la goosto wixii ka dambeeyo inay aqbalaana laga rabaan oo ay yeelaan maxaa yeelay talada ku tacalluqda dagaal waa la dagaalamayaa iyo lama dagaalamaya labadaba laba talo oo khatar ah waa tale aan ku koobnaanaynin qof keligiis ama dad yar aan ku koobnaanaynin oo faa-iidada ka dhalanayso iyo dhibaatada ka dhalanayso waa caam ay noqonay caam walidaalika markaa de muslimiinta dhibaatada ugu badanoo zamankan haysata laba meelba waa ka haysataa de meel waxay tahay madax iska digtatooro ahoo iyaguba aan wax fiicanba rabin iyo dadkii ahlu talada talada mudnaa ay aan la tashaninba iyo dad iyaguna iyaga iskood isku xilqaamo oo intay wax sameeyaan dhibaatadii markaa muslimiinta kula soo noqoto waa labadaas dhib ayaa marka meeshii ayaa taallo marka waxa looga bixi karaana waxay tahay dad wacyi fiican diintii ka haysto iyo madax iyagana markaa allana ka cabsanayaan dadka ay madaxda u yihiin inay u shaqeeyaanna aaminsan laakiin wax iyaga inay ka shaqaystaan aaminsan iyo oo diin aan shaqo ku lahayn iyo ama diinkiiba iska gacan bidixaynayaba kuwaasee iyaga mushkilada muslimiinta haysata marna ma dhammaanayso inta ay jiraan labadaas nidaam inta uu jiro ayb maxaa yeelay arrinkan oo kale arrin ou qof ku tala xumaysan kara ma aha haddii uu qof ku tala xumaystana ummad dhana dhib uu u keenaya walidaalika marka iyadoo la tashtay oo dadkii ahlu talada ahaa ay tashteen markaas wixii markaa ama yacni lagu dagaalamo wax unbay keenayaan markaan ayb sida markaa sharcigu amraayana sidaas waa marka wuxuu sidaabay markay yidhaahdeen iyagu qaalat waxay tihi ina almuluuka boqorada idaa haddii dakhaluu ay galaan qaryatan qarya hadday galaan magaalo canwatan ay ku galaan macnaha qasab iyo waghalabatan iyo adkaansho afsaduu way halleeyaan haa qaryadaas iyo magaaladaa ay galeen waa kharaabiyaanoo way fasaadiyaan wa jacaluu waxay ka dhigaan acizata ahlihaa qaryadaa dadkeeda kuwii ugu sharafta badnaa adillatan kuwa dullaysan bay ka dhigaan ugu dulli badan intaasaa warkeeda ku dhammaaday marka qaala tacaala alla marka wuxuu yidhi wakadalika sidaadaas ay sheegtay ayay yafcaluuna sameeyaan oo warkeedii baa marka loo qiray marka arrintaa waa saxo boqoradu way sameeyaan sidaas ama dadka madaxda ah hadalkeedan marka waxaa ka muuqda cabsi oo markaa yacni ja marka iyada mulkigeedii iyo dadkeedii waxeedii cabsi baa ka soo food saartay hadalkan bay marka tiri qaalat waxay tihi ina almuluuka boqorra ina almuluuka boqorada idaa haddii dakhaluu ay galaan qaryatan qarya hadday galaan maxay kuso hadday kusoo galaan canwatan waghalabatan si qasab ah oo qahri ahoo ay kusoo galaan xabad iyo dagaal afsaduuhaa way kharaabiyaan ile dagaalka marka lagu jiraa damiir lama qabo qofkaana wuxuu aada ugu dadaalayaa ama uu u rabaa inuu xooggiisa dadka tuso kharaab buu ka dhigayaa marka qaryadii camirnayd ee taasna de wax la arkaayo aada mafhuum u ah waa la fahmi kara wa jacaluu waxay ka dhigaan acizata ahlihaa dadkeeda kuwii sharafta lahaa adillatan kuwa dullaysan bay ka dhigaan oo sidaana marka taariikhda kutub taarikh haddaa aada u akriso duwalkii isbedbedeli jiray iyo markaad fiiriso waxaad arkaysaa nin shalayna boqor ahaa ama madax ahaa ee maantana marka yacni cadaab aad u daran la dhadhansiinayo oo dhib fara badan oo ka muuqdo kuwo waxaa jira xitaa markii dambe tuugsa jiray cajaa'ibul aathaarka kitaabkan la yidhaahdo ee uu leeyahay cabdiraxmaan aljabarti cabdiraxmaan ibn alxasan aljabartiy muarikh wuxuu ahaa yani masar joogi jiray kitaab marka wuxuu lahaa cajaa'ibul aathaar la yidhaahdo taarikh masri oo uga waramo markii dambe marka berigii masa faransiisku uu masar qabsaday buu ka warramayay taariikhdaas saddex sano meelahaasay faransiisku masar haysteen naboleon uu haystay aduu bacda saddex sanana waa un sidii ay dadku ula dagaalamayeen markii dambe iyaga oo jabay oo quustay oo wixii ay rabeen aan helin bay ka laabteen ay ka baxeen meeshaa marka markuu ka warramayaa marka nimankii wax xukumayay baqaayaadkii niman meesha marka baashaayaal oo meesha joogi jiray ama waxaan ujeedaa mamaaliik meesha joogi jirtay ee dadkuna ay naceen oo aan daarahooda iyo guryahooda iyo ayaga maalkooda iyo waxaan ahayn aan ka fakeri jirin ayaa ay intay iskandariya kasoo galeen faransiiska ayay dhinac kale uga baxeen masar qaahiray qabsadeen meeshaa marka wuxuu yidhi waxaan arki jiray buu yidhi boqoradii iyo nimankii madaxda ahaa ee mamaaliigta qaarkood kuwii cararay iyo kuwii la dilay maahane wixii kale ee iyagu layska dhaafay jaamicul ashar ayagoo tuugsanayaan arki jiray marka fiiri bal madaxtinimo shalay iyo maanta oo yacni sida uu u dulloobay jaamicul ashar buu ka tuugsanayaa marka wuxuu leeyahay marka aayaddan iyo marka keenay ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adillatan bay ka dhigaan macnahaasaa marka de madaxtinimada iyo ka daba orodkeeda iyo aynanba u rooneynba aakhirana waa tabico kale adduunyada lafteeda marka la joogo dhib unbay wadataa iyo dulli iyo haddii un si aan fiicnayn lagaaga qaado in adigana marka un aad ku dhibtooto ama adoo sii cararaayo ama ama adigiio inta lagu qabtay lagu dilayo ama si xun lagu dilayo taariikhdan hadda waa iska mashhuur oo waad aragtaa waxaa nasiib darro ah laakiinse arrimahaas inay muslimiinta un hadda ku dambeeyaan taasaa nasiib xumo ah waxa u keenayana waa dictatoornimada iyo diintii oo laga fogaanayo ayb marka sidaasay tiri marka intaa markay tiri alla hadalkeeda halkaabuu ku dhammaaday markaasu alla yidhi wakadalika sidaadaas oo kale ayay yafcaluuna samaynayaan saasay boqoradu sameeyaan hadday meel xoog ku qabsadaan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa baa la yidhi qofka gaalba ha ahaadee wax saxa haddii uu sheego waa sax waxaas shayga yacnii sax xaqa qaa'ilka kuma xirna oo shaygan waa xaq waa baatil qaa'ilkiisa laga fiirin maayo waxaas iyaga laftirkooda miisaan sharciya la saaraan ama miisaan waaqici ah wixii marka yacni sax ah gaalba ha ku dhawaaqee hadduu gaal ku dhawaaqo waa qaldan yihiin la dhihi maayo ninaad adiga necab tahay hadduu ku dhawaaqana baatil wixii ma noqonayaan innaga laakiin haddaan soomaali nahay dhaqankeena wixii aan nacnana kulliyanaan u nacaynaa wixii aan jeclaanana si kulliyanaan u raacaynaa markaasaad arkaysaa qofkii war miyir maad isku yeeshid haddaad tiraa waxaani waa xaqe maya maadaama qof cadowgiisa uu yidhi maanta dhan wuxuu isku dayaa waxaas inay xaq ahayn inuu sugo uu sheego ee sidaasna ma aha qofkan isagoo adiga cadowgaaga ah wax saxa waa sheegi karaa ayb wakadalika sidaadaas oo kale yafcaluuna sameeyaan wainii mursilatun ilayhim bihadiyatin iyadii baa warka kusoo warkeedii baa lagu soo noqday oo waxay tihi wainii aniga mursilatun midii diraysaan ahay ilayhim iyaga xaggooda u dirayso bihadiyatin hadiyad ayb fanaadiratun famuntadiratun fa ana aniga muntadiratun midii sugaysaan ahay bima maxay bima yarjicu bimaa ayaan sugayaa yarjicu ou yacni ay la soo noqonayaan almursaluuna kuwii la diray waxay la soo noqonayaan baan fiirinayaa iyada marka tijaabay gashay marka hadiyad wax aada u qurux badan iyo maal adduunye iyo waxbay isku rakibtay markaasay dad u dhiibtay oo waxay tidhi boqorkaas yacni bal sulaymaan ha loo geeyo marka iyada maxay ka rabtaa inay fiiriso haddii uu hadiyadaas aqbalana de waa boqor iska nin adduunyo rabo waayo waa lala tacaamuli karaa si unbaa loo fahmi karaa haddii laakiin uunan adduunyadaas usoo jeedin ee uunan rabin ee mulkigan waa baaba-ayaa waa in taladeed la qabta marka si uunan u baabi-in markaas hadda in nebi ou yahay baa meeshaa ka caddaanaysa aan iska rumayno saasoo kale ay ka dhigan tahay marka ayb markaa waxay tihi wa inii aniga mursilatun midii diraysaan ahay ilayhim iyaga xaggooda u diraysaan ahay bihadiyatin hadiyad fa naadiratun fa ana anigu muntadi naadiratun muntadiratun midii yacnii sugaysaan ahay oo yacni fiirinayso markaa u koranayso sugayso bima bimaa maxa bimaa yarjicu waxa ay la soo noqonayaan almursaluuna rususha kuwa la diray waxa ay la soo noqonayaan baan sugayaa oon fiirinayaa ayb oo markaa melig oo marka dunyaawi ah inuu yahay iyo inuu yahay nebi ilaahay soo diray oo aan takabur iyo tajabur aan rabin iyay ku kala ogaanaysaa taas marka falamaa jaءa sulaymaana qaala atumidunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun falamaa markii jaa-a uu u yimid kii lasoo diray rasuulkii iyo dadkii ay soo dirtay ergadii sulaymaana sulaymaan markay u yimaadeen qaala nabiyullaahi hadiyadii ay ula imaadeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan atumiduunanii ma igu taageeraysaan oo ma isiinaysaan bimaalin maal miyaad aniga isiinaysaan famaa wixii aataaniya allaahu alla uu isiiyaa khayrun ka khayr badan mimaa kii aataakum idinka uu idinla yimid uu idin siiyey bal e antum idinku tafraxuuna kuwii ku farxayaa tihin bihadiyatikum hadiyadiina idinkaa hadiyadiina aada isu hadiyeysaan qaarkiin qaarka kale waxay isa siiyaan idinkaa ku farxo oo idinkaa dad adduunye ah annaga dad adduunye ma nihinoo dad aakhiro u shaqaysanayaan nahay ayb falamaa jaa-a sulaymaana jaa-adaa marka faacilkeeda waxaa laga dhigayaa marka dadkii ay soo dirtay iyada ergadii falamaa markii jaa-a ergadii ay u timid sulaymaana sulaymaan markay u yimaadeen qaala oo ay wixii u keeneen ay wadeen qaala wuxuu yidhi atumiduunanii ma isiinaysaan aniga bimaalin maal miyaad isiinaysaan famaa wixii aataaniya allaahu alla uu isiiyaa khayrun khayr badan mimaa kii ka khayr badan aataakum uu idin siiyey idinka alle bal ee antum idinku tafraxuuna kuwa farxay yacni waad farxaysaan bihadiyatikum baad ku faraxdaan hadiyaa hadaayaadka aada isa siisaan baad idinku ku faraxdaan irjic laabo ilayhim xaggooda u laabo qoladii kusoo dirtay xaggooda u laabo falana'tiyanna waanu u imaanaynaa oo u imaanaynaa hum iyaga bijunuudin baan ula imaanaynaa ciidan ciidamo junuudda oo laa qibala tabar lahum iyaga aynan u lahayn bihaa junuudda aynan wax tabara ugu haynin walanukhrijanna walawallaahi yanukhrijanna waan bixinaynaa oo bixinaynaa hum iyaga minhaa qaryadaa saba ayaanu ka soo saaraynaa aynu ka bixinaynaa adillatan adillaa-a iyaga oo liito walxaal hum iyaga oo saaqiruuna yaryar oo dullaysan yacni kuwa markaa yacni dullaysan iyagoo sidaa marka u sheego ku warceli marka dacwadiina waa u gudbiyey digniintanna waa kwaa u horumariyey hadalkoodii marka qoladii markaa halkaa bay ka tageen haweentii bay markaa ku laabteen wixii dhacay bay markaa dabcan gaarsiiyeen nebiyullaahi sulaymaanna wuxuu og yahay marka khabarkaas uu gaaro iyo cabsidii hore iyada gashay inay markaa yacni islaamnimadeedu ay aada markaa damac looga qabo inay markaa yacni soo islaamto oo iyadii iyo mamlakadeediiba ay markaa nabiyullaahi sulaymaan ay kusoo biiraan ayib qaala yaa ayuha almala-u marka waxuu rabaa de inuu mucjizo iyo tusiyo oo maalka laftiisa wax ka mid ah in laga soo qaado inta aanay islaamin iyaga ee haddii qofka uu islaamo maalkiisii lama soo qaadan karo laakiin qabla alislaam dacwo haddii la gaarsiiyey dagaalna markaa lagu aaday isagoon islaamin wixii laga soo qaado baab marka qaniimo iyo wax noocaa meelahaasay gelayaan ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan yaa ayuha hoy almala-u marka wuxuu la hadlayaa akhyaartiisii yaa ayuha hoy almala-u dadkiinan waaweynow kuwiinan markaa yacni ashraafta ahow ayukum kiineebaa ya-tiinii iila imaanaya bicarshihaa sariirteeda carshigeeda yaa iila imaanayo ii keenayo qabla an ya-tuunii intaysan ii imaanin muslimiina iyagoo hoggaansamay oo muslimiina intaanay ii imaanin yaa carshiga meeshaa kasoo qaadayo halkan keenayo ayb sidaabuu markaa uu yidhi leanna hadday islaamaan islaamkaa wuxuu mancinayaa ou diidayaa maalkooda qaala cifriitun qaala wuxuu yidhi cifriitun mid xoog badan oo madax ah oo madax adag kaas oo min aljinni jinniga ka mid ah ayaa wuxuu yidhi ana aniga ayaa aatiika bihi kuula yacni kuula imaanaya qabla an taquuma inta aadan kicin min maqaamika meeshaadan aada fadhisan maqaamkaagan inta aadan ka kicin wa inii anigana laqawiyun mid xoog badan baan ahay calayhi calaa xamlihi sariirtaas soo qaadideeda mid ku xoog badan baan ahay amiinun oo loo aamino oo waxba aan ka taabanaynin iyadoo sideedii a ku keenayo ayb sidaa buu marka yidhi cifriidka marka waxaa la yidhaahdaa maalmaaridu alqawiyu alra-iis ninka madaxda ah xooga badan oo haddana yacnii aadka u qalbi adag ayaa la yidhaahdaa carabtu marka laba luqay kelmadani uleedahay cifriidna waa dhahaan cifriyatunna waa dhahaan cifriyatun marka la yidhaahdo cafaariya ayaa jamaca uu noqonaya cifriid marka la yidhaahdana cafaariid ayaa lagu jamcinayaa marka mid daran oo xoog badan oo jinka ka mid ah ayaa wuxuu yidhi ana aniga aatiika aatiikadan waxaa bannaan ficilna waa laga dhigi karaa wasfina waa laga dhigi karaa ayb aatiika waan kuu keenaya waa ku siinaya waa kuula imaanayaa oo ficil waa noqon kartaa waxaa kaley noqon kartaa ismu faacil aatiika mid kuula imaanayaan ahay oo kuu keenayo ayb bihi carshigaa qabla an taquuma intaadan kicin min maqaamika maqaamkaagan intaadan ka kicin xaggiisa maqaamka marka maxaa laga wadaa inta aadan kicin nebiyullaahi sulaymaan subaxdiibuu intuu u fadhiisto dad kala saarid iyo qado wax kala xukmin wax kala xukmin ayuu wuxuu ka bixi jiray maalinta nuskeed marka la gaaro ayuu rawixi jiray marka wuxuu leeyahay de maalin gelinkeed inta aada fadhiso ood qadaha iyo xukunka ka shaqaynayso saacadahaas yar baan ku keenayaa buu leeyahay marka carshigaas wa inii anigana wuxuu yidhi laqawiyun mid xoog badan baan ahay calayhi calaa xamlihi carshigaas oo xambaaridiisa amiinun oo loo aaminaan ahay wax aan ka khiyaanaya male sidiisaan u keenaya qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisa cilmun ou ahaaday cilmiga oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday ana aniga aatiika mid kuula imaanayaan ahay bihi bilcarshi carshigaasi qabla an yartadda intuusan noqonin ilayka xaggaaga kusoo noqonin darfuka araggaaga anaaba kuu keenaya buu yidhi araggaaga intuusan kugu soo laabanin aragga intuunan kugu soo laabanin waxaa laba dhowr macnoba waa lagu macneeyaa macno wuxuu yahay meesha ugu dambayso oo araggaagu gaaro ilku wareerti markaad meel bannaan tagto saas aada u fiiriso araggaaga meesha ugu dambayso uu gaaro yaan markaa yacnii kaaga inta inta looga yimaado ayaan kuugu keenayaa sariirtaas qof caadiya markuu dhul bannaana uu tago ilku wareertigiisa wax badan aada u badan maaha waxaa laga yaabaa kilomitr iyo bar iyo wax lamida inay hataa dhammayn kilomitr iyo bar kilomitrkaas marka ayaan wax kilomitr laga keenay oo adiga lagu soo gaarsiiyo kalan ka dhigayaa wahay macno kale wuxuu leeyahay marka aada adiga araggu meel markaad saa u fiiriso aragga ma taagnaan karo waa inuu marka araggii ou laysku laaba indhihi inta aad aragga iskaga laabtaan kugu keenayaa waay labaduba marka waa waqti aada u gaaban waay ayb ninkani marka waa insi maahan jin maahayn isaga kan waa insi mu'min ah muxuu ku keenayaa marka riwaayaadka waxay leeyihin wuxuu ku keenayaa alla bari ilaahay buu tuugayaa wuxuuna alle ku tuugayaa ismu llaahi alacdam ismiga alle magaca alle weyn ee haddii alle lagu warsado wixii lagu weydiisto uu ajiibayo wixii lagu baryana uu ajiibayo wixii lagu weydiistana uu siinayo ayuu markaa ilaahay ku baryey waana u keenay nabiy llaahi sulaymaan isagaba waa yeeli karay sidaa laakiin macnaha de meesha ku jiraa waxay tahay kuwan laftooda jinka iyaga laftooda waxaa la tusayaa de qofka rabbi ku xiran inuu iyaga waxba inaysan ka ka awood badnaynna waa la tusayaa qofkan mu'minkaa yacni karaamadiisana marka iyo meesha ilaahay uu ka joogo xaggiisana waa la tusayaa meeshaasi na oo qofka mu'minkaa ee alla ku kalsoonay rabbigii ku xiran ilaahay wixii uu ka baryay waa waa la siinayaa ayb karaamada iyo baabkeedana waa kasoo hadalnay suuratu waxaan u malaynayaa yunus inaan halkaa uga soo hadalnay ayb qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisa ou ahaaday cilmun cilmi ou ahaaday cilmiga oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday kitaabkan marka qofkani marka jibriil waayana qaar baa yidhi laakiin akharu ahli tafsiir waxay leeyihiin wuxuu ahaa qof insiga ka mid oo aasif ibni barkhiya ayaa la dhihi jiray sidaasay dhahayaan ana wuxuu yidhi ana aniga ayaa aatiika mid kuula imaanaya ah bihi sariirtaasi qabla an yartadda intuusan noqonin ilayka xaggaaga uunan kusoo noqonin darfuka araggaaga falamaa markii waa sidii buu marka yeelay allow baryey carshigii marka waa yimidba markiiba nabiyullaahi sulaymaan hortiisaa dig lagu soo siiyey falamaa marka allah da dabcan waxyaabahani wax bani aadam quwadii ka baxsan inay tahay waa la arka waa la fahmi karaa alla bari iyo ilaahay kaalmihiisau ku helay falamaa markii ra-aa ou arkay nabiyullaahi sulaymaan hu carshigii mustaqiran xaal uu yahay midkii sugan cindahu agtiisa midkii ku sugan oon dhaqdhaqaaqaynin inuu sidaa yahay marku arkay qaala wuxuu yihi nabiyullaahi sulaymaan haadaa kani min fadli rabbii rabbigay fadligiisa ayuu ka ahaaday liyabluwanii sidan buu alla ii yeelay liyabluwanii inuu i imtixaano aniga a ashkuru ma shukrinaya am mise akfuru waan diidayaa nicmada rabbi anaa la igu jarribaya waa la igu fiirinayaa bal inaan shukriyo iyo inaan nicmada rabbi aan diidoon ku kufriyo waman qofkii shakara shukriyo fa inamaa wax kale ma ahna yashkuru linafsihi nafsadiisa unbuu u shukriyey oo ajrigeeda isaga unbuu usoo laabanaya waman qofkii kafara diido oo ku gaaloobo nicmada rabbina fa ina rabbii rabbigay haniyun waa mid deeqtoon oo ka maarmo makhluuqa idaylkiis kariimun oo wanaagsan waay intaa marka ambiyada fiiri fahamkooda iyo cilmigooda wuxuu ka fahmay nicmadaa faraha badanee ilaahay siinayo macnaa ku jira macnuhuna waa maxay cibaadada allah lagu imtixaan bal inuu gudanayo iyo in kale qof kasta oo ilaahay nicmo siiyo ama mulki ha noqdo ama maal ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama ilmo ha noqdaan qof kasta oo ilaahay imtixaano oo aan maal la siinin ama yacni faqri lagu sallado ama aan ilmo la siinin labadaba imtixaanay ku jiraan wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun ninna waxaa la rabaa inuu sabar ilaahay ku caabudo ninka kalena muxuu ku caabudayaa shukri labadaasba waayo bani aadamka xaalaadkiisa oo dhan marka wuxuu leeyahay nicmada kama haafil kama aha nabiyullaahi sulaymaan nicmada ilaahay siiyey arrinkan baa alla i siiyey wuxuuna ii siiyey inuu aniga igu imtixaano bal inaan shukriyo iyo inaan kufriyo de ambiyada ilaahay ma kufrinayaan laakiin waxay kutusaysaa cibaado un in lagu dhex jiro nebi iyo keyrkiiba cibaadadaa laga rabaa haddii marka nebigii sidaa dhahayo keyrkii marka cibaado meelna addoonnimada waxay laasimsanaysaa cibaado inaad yacni markaa cibaada adiga lagaa rabaa ayb qof marka cibaadada ka baramoosayo ka baxaayo ama ka gudbaaya ma jiro qofka hadda aan cibaado laga rabin waa qof ama waalan ama dhimirkiisa uu maqan yahay laakiin qof dhimirkii joogo ee mukalaf ah mar walba addoon ilaahay inuu u ahaada la rabaa rabbi uu caabudo ayb qaala nakiruu lahaa carshahaa nandur atahtadii am takunu min aladiina laa yahtaduun iyada waa soo socotaa marka carshigii baa laga soo qaaday waa la keenay iyadiina marka nabiyullaahi sulaymaan inay soo socoto u ogyahay markaasuu leeyahay caqligeedaan tijaabinaynaaye carshigaani hala bedbedelo oo isagoon wax kale laga laga bedelin xoogaa shakligiisa iyo qaabkiisa si ha laga dhigo ayb bal inay ku hanuunto iyo in kale qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan nakiruu dooriya lahaa iyada u dooriya oo u bedela carshahaa sariirteeda nandur aan fiirinee marka waan fiirinaynaa atahtadii ma ku hanuunaysaa oo ma garanaysaa am mise takuunu waxay ahaanaysaa min aladiina kuwa laa yahtaduuna aan garanaynin ayay noqonaysaa bal aan iyada lafteedii marka sidaa aan yee yeela buu yidhi nakiruu bimacnaa gayiruu waay nakireeya macnaheeda dooriya waay ayb sariirtaa marka yacni u bedela oo u dooriya ayb ay ayi gayiruu sariirahaa ilaa xaalin tunkiruhu xaalad iyada marka ay inkiri karto u bedela marka ay aragto ayb marka in waxna lagu ziyaadiyo ama wax laga nuqsaamiyo iyo wax lamida sidaasay dhahayaan ayb meelihii marka jawaahirta ay uga yaaleen oo kale midabka in laga bedelo iyo wax sidaas oo kale ah qaala wuxuu yidhi nakiruu dooriya lahaa iyada u dooriya oo u bedela carshahaa sariirteeda nandur fiirinee aan fiirinee yacnii atahtadii ma hanuunaysaa ma ku hanuunaysaa ma garanaysaa am takuunuu mase waxay ahaanaysaa iyadu min aladiina kuwa laa yahtaduuna aan hanuunaynin falamaa jaa-at qiila haakadaa carshuki qaalat kaanahu hu iyadii marka waa soo dhacdayoo way timid falamaa markii jaa-at ay timid qiila waxaa la yidhi oo loo yidhi iyada ahaakadaa kan oo kale miyaa carshuki carshigaagu ou ahaaday sariirtaada tan oo kale miyaa ayaa la yidhi nacam qaalat waxay tidhi kaanahu waaba isaga oo huwa isagoo isagaba inuu yahayba nacam marka iyada lafteeda jawaabteeda aaday uga fiirsato waa isagii ma dhihin mayana ma dhihin ma ahanna ma dhihin ee waxay isticmaashay marka hadal marka yacnii inay wax fahamtayna ay dareensiin karto inay wax og tahayna lagu garan karo ee kaanahu huwa waaba isagoo kaley tiri nacam waa sidii isagii oo kalaba nacam ayb marka ma ahan iyo waayahay midna ma dhihin meeshaana marka de waxaa lagu fahmay marka dhugteeda nacam ayb qaalat waxay tidhi kaanahu waaba isaga oo huwa isaga ah ayb wauutiina alcilma wauutiinaa waxaa nala siiyey alcilma cilmi ayaa nala siiyey min qablihaa iyada horteed wa kunnaa waxaanu ahayn muslimiina kuwa ilaahay isu dhiibay alle u hoggaansan marka wauutiina alcilma hadalkan yaa iskale hadalkan marka nabiyullaahi sulaymaan baa iskale waa la yidhi oo ibnu jariir isaga wax kale maba keeninba waqiila waxaa kaloo la yidhi hadalkan haweeneyda iyadaaba iskale warkan oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa wauutiinaa waxaa nala siiyey bay leedahay alcilma ogaal min qablihaa arrintan xaaladan horteed oo cilmiga xaggee ka heshay marka cilmigu waxay tahay carshigeedii in lasoo qaaday eebay waxay ku fahamtay ama ay ku garatay qudrada ilaahay nacam nabiyullaahi sulaymaan nebinimadiisa runnimadiisa waxyaabahaasaan ku garanay bay leedahay amaaraad iyo calaamaad aan wax ku fahmnay baa noo soo horreeyey macnahaasna marka waa lagu macneeyaa ama in la yidhaahdo nabiyullaahi sulaymaan laga dhigo wa kunnaa waxaanu ahayn muslimiina kuwa hoggaansamay oo mar horaan marka iyada haddii laga dhigana waxay noqonaya de mar horaan ilaahay isu dhiibnayba markaan aragnay carshigii iyo hawsheennii iyo taladeenii oo ilbiriqsi lagu soo qaadayo meel yacni la keenayo arrintaani arrin marka yacni weyn inay tahay waaba garanay bay leeda marka allaan u hoggaansanay ayb wasadahaa maa kaan marka tafsiirka horaadna moodaa xoogaa inuu wa-uutiina alcilma nabiy llaahi sulaymaan in hadalkiisa laga dhigo leanna aayadda dambe saasaa xoogaa u ayb wasadahaa maa kaanat tacbudu wasadda waxaa ka celiyey haa iyada maa kii ayaa ka celiyey kaanad ay ahayd tacbudu inay caabudeysay min duunillaahi alla sokadiisa ay caabudeysay ayaa ka celiyey muxuu ka celiyeyna an tacbud allaha inay alla caabudo ka celiyey wixii ay caabudi jirtay qoraxda ayaa waxay ka celisay inay rabbi caabuddo qofku laba ma isu keeni karo inuu ilaahay heyrkiis caabudo iyo inuu alla caabudo haddaad ilaahay heyrkii caabudeysid cibaadada cibaadatu ghayrillaahi waxay kaa hortaagnaanaysaa cibaadatullaahi waxdahu markaa macnuhu maa kaana tacbududan waa faacilkii sadada waaye haada waa mafcuulu bihi marka mafcuulka labaadna de waxay tahay oo sadada ay qaadanayso waa maxduuf oo cibaadat allaahi wasadahaa waxaa ka celiyey iyada maa wixii ayaa ka celiyey kaanad ay ahayd tacbudu inay caabudeysay min duuni illaahi alla sokadiisa wuxuu ka celiyey an tacbud allaha waxdahu inay alla keligii caabuddo inahaa iyadu kaanad waxay ahaatay min qowmin qolo xaggeeday ka ahaatay qolada oo kaafiriina gaalo ah qiila laha dkuli sarxa falamaa ra'athu xasibathu lujata wakashafat can saaqayha qaala inahu sarxu mumaradu min qawaariir qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilahi rabi اlcaalamiin meeshan hadda iyada mulkigeedii iyo wixii ay taqaanay waxaan ahaynaa la tusaa in laga boqortooyo badan yahay oo wax iyaduba ay ku wareereyso inay yaalaan meeshan nabiyullaahi sulaymaan yaa la tusayaa qaar badan mufasiriintu waxay yidhaahdaan jinka qaarkiis baa wuxuu sheegay nabiy llaahi sulaymaan markaa yacnii uu u sakhirnaa ayaa qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen haweeneydan qoobkeeda ama lugteeda inay dameerka ka shabahdo ayay u sheegeen marka sidee lagu ogaanayaa inay sidaa tahay iyo in kale mid baa marka wuxuu ku yidhi naasix daacad u ahaa nabiy llaahi sulaymaan ee meel aan marka yacnii dhulka hoostiisa aan biyo gelino oon biyo yacni aan ku shubno biyaha marka lagu shubana kor aan markaasi yacni ka saarno miraayad ama yacni dhagax aada marmar aada u sibibix ah oo markaa yacni waxa hoostiisa a la arkayo laga arki karo marka wuxuu yidhi marka ay sidaa aan yeelno oo iyada soogal la yidhaahdo waxay u malaynaysaa biyo meesha marka hoosteeda biyo ku jiraan korna waa ka miraayad biyihii iyo marka kalluun iyo malay iyo waxna waa biyaha waa la dhexgeliyey ka dhaqdhaqaaqayo markaabay marka waxay moodeysaa sidii bad oo kale ama meel biyo badan ku jiraan marka ayaa lugaheeda markaas ayaa la arkayaa inay lugaha sidaa lagu tilmaamaya tahay inay lugaheedu fiican yihiin allahu aclam hadday saxiix tahay hadday kalaba haddii kalaba kolley kutubta tafsiirka aada bay arrintaa u sheegaan qiila lahaa waxaa lagu yidhi haweeneydii udkhulii gal asarxa sarta gal sarxiga marka waxaa la yidhaha sarta weyn ee quruxda badan sartan gal ayaa lagu yidhi falamaa markii ra-ad ay aragtay hu sartii meeshii markaa yacnii ay gelaysay xasibathu waxay u malaysay lujatan meel mool ahoo biyo ay fadhiyaan ayay u malaysay wa kashafad waxay feyday kor u qaaday can saaqayhaa kubabkeeda ayay kor u qaaday ee qofku markuu biyo gelaayo xoogaa marada waa xaydxaydanayaa kor u qaadanaya qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan inahu isagu sarxun waa sar mumaradun la sisibiyey la malaasay waa sar yacnii la malaasay mumaradun ay mumallasun la malaasay min qawaariira sarxiga oo min qawaariira ka ahaaday quraarad ama dhalo ka ahaaday nacam oo waxa ka hooseeya laga arkayo ee waxaan waxba maahane meel biyo fadhiyaan ma aha iyadiiba marka de wixii ay taqaanay iyo mulkigii saa u weynaaba bad kaley soo dhex gashay meel kaloo waxay gashay aysan waxba ka garanayninba qofkana marka uu meel yimaado yacnii aanu wax ka garanaynin xoogaa marka yacnii wuxuu ku noqdaa galti oo kale nacam iyadii marka yacni waxaan marka waxaa la leeyahy saa maahane waa dhaga yacni quraarad biyo ka hooseeyaan weeyaane waxba yacni maradaada kor ha u qaadanina soco oo biyuhu waa kaa hooseeyaan waxbaa marka kaa xigo qiila lahaa waxaa lagu yidhi udkhulii gal asarxa sarta gal falamaa markii ra-athu ay aragtay xasibathu waxay u malaysay lujatan badweyn bay u malaysay ama mool ayay u malaysay wa kashafad waxay feyday oo kor u qaaday can saaqayhaa kubabkeedii ayay kor u qaaday shanshadeedii qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan inahu kani aada arkaysid sarxun waayo waa sar sarta oo mumaradun la yacni sisib laga dhigay la malaasay taa oo min qawaariira ka ahaatay dhalo oo waxa ka hooseeya markaa laga arkayo qaalat waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydan dulmiyey wa aslamtu waan hoggaansamay maca sulaymaana sulaymaan maciisa lilaahi allaan isu dhiibay oon u hoggaansamay rabbi alcaalamiina caalamka rabbigiis ah halkaabaa marka iyadiina marka ay ka muslimtay oo ay islaamnimadeeda muujisay wixii ay ku jirtayna dulmi iyo baatil inay ahaayeenna ay ka qiratay qisadaa marka ilaahay halkaas ayuu ku gebagabeeyey qisatu yacni sulaymaan iyo haweeneydan balqiis la dhihi jiray qisadooda halkaabaa marka laga tilmaamay cibar aada u waaweynna waa ku jiraa wax siyaasa sharciya dhinac saameyn la lehna waa ku jiraan wax fara badanna markaa waa laga qaadanayaa mulkiga laftiisa iyo xaalkiisa iyo sida uu yahayna waa laga qaataa ayb waana qiso aada u cajiib badan walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa ilaa hamuuda hamuud xaggooda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalix ahaa an icbudullaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda ayaanu la dirnay fa idaa hum waa iyaga oo fariiqaani laba kooxood ah yakhtasimuuna oo doodayaan waaba iyagaoo laba kooxood oo doodaya ah maxaa laba kooxood ka kala dhigay kuwana nebiyullaahi saalix bay raaceen kuwana way ku kufriyeen labaa la kala noqday marka qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix yaa qowmi qowmkayow lima maxaybaa tastacjiluuna u degdegsanaysaan bisayi'ati xaaladii xumayd maxaad u degdegsanaysaan cadaabka ugu yeeranaysaan qabla alxasanati midii wanaagsanayd ka hor lowlaa tastakfiruuna hallaa tastakfiruuna maa dembi dhaaf ka dalabtaan allaha alle maa dembi dhaaf weydiisataan lacallakum turxamuuna likay turxamuu si la idinkugu naxariisto hadalkaas fiican buu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen iayarnaa yani taayarnaa w iayarnaa bimacnaa taayarnaa qaaluu ayarnaa waxay yidhaahdeen waan baasaysanay bika adaan ku baasaysanay haddaad saalix tahay iyo wa biman ayaan baasaysanay macaka adiga la jirkaaga ah adiga iyo kuwa kula jiro waan baasaysanay oo saad noogu timid shu'mi iyo dhibaato kama aanan bixin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix daa'irukum nasiibkiina khayr iyo sharba cinda allahi ilaahay agtiisuu ahaaday waxba anu idinma keeni karo bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin tuftanuuna la imtixaanayo ayaa tihiin la fidnaynayo bini aadamka mar walba waa iska baasaysi baa ku jiro oo haddii qofkii marka wax loo sheego oo ambiyada ilaahay baa sidan la dhahayay markii uu tawxiid ula yimaado oo ilaahay ka cabsada uu yidhaahdo qola ay rumayso qolo kale yaa waxaa la dhahaya marka baasba adiga noogama horreynin ayb marka shayga fiican miyaa dhibaato keenaya marka qofka waxaa fiican weligaa xaqa iyo baatilka waxaad ku miisaamataa sharci caqli intaad isku yeesho shaygan waa xaq shaygan waa baatil sharci unbaa dhihi karo waxaan kale oo dhan waxba ma ahna ayb dad marka waxaad arkaysaa ku dhahayo waagii aan jaahil jahliga ku sugnayno saan la ahaayo kan la ahaayo kan la ahay waa khayraa la heli jirayo roobka waa imaan jiray oo barwaaqaa la heli jiray iyo ayuu ku leeyahay diintan la bartay iyo ama ilaahay keligii hala caabudo iyo la dhahayo ayaaba dhib noo keentay kuleeyihiin nacam qaaluu dayarnaa bika wa biman macaka waa nacam ambiyada ilaahay baa dad saa dhahayeen nacam maxaa jahli maa khayr keenaya jahli adaaba sheegaya oo jahli baadba ku tilmaamaysaay nacam ayb wixii xun marka dabcan waa xun yihiin waa dhihi kartaa laakiin waxa fiicani yacni markay yimaadeenaa dhibaato la arkay saas darteed waa xun yihiin natiijada noocaas muqadamada ka horeysa iyo natiijadu waa baatil hadal sideeda marka aada sheegaysid laba wuxuu ka koobmaa dadka cuqalada siday u hadlaan natiijo iyo muqadamo horudhac iyo horudhacaasi waxa ka dhashay sababaad sheegaysaa markaasaad leedahay sababkan natiijadiisu waa saan marka waxaa lagaa rabaa natiijadaada iyo muqadamadaada calaaqa inay leeyihiin laakiin haddaad uun iska hadasho sidii iska aada iskaga hadasho qofaan waxna qorin waxna akrinin oo iska cawaan ah sidiisa haddaad iskaga hadasho oo wax caqligiiba ku xun aada leedahay waagaan samay jirnay waa fiicnaayeen wax fiican ma aha waagii hore nin baa wuxuu kuleeyay intaan imaanaan qabriga kor imaanaan saa u garaacna sheekh hebelow joogso yacni caafimaadkii aawey roobkii lagaaga bartay aawey waa iska imaan jireen marka yacni haddii uu roob saa ku imaado xataa xaqmi inay tahay maa laga qaadana waxaas nacam laga qaadan maayo bal ilaahay istidraaju samaynaya sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun marka qofka dadka waxaa la rabaa de qur-aankii baa dhex yaalla inay diinta fahmaan oy bartaan ayb waxaas marka waxaa mararka qaar ku hadlaya dad xataa wax qori karo oo meelaha wax ku qoro barahan bulshada iyo wax soo dhigdhigaya iyo oo wax qorayaad arkaysaa de kaasi cilmiga iyo waxa uu wax ku qorayo yacni maan fiican ma degin leanna cilmiga caqli laftiisa kama maarmayo qofka haddaanu caqli hore ulahayn yacni cilmiga iyo caqliga hadduu cilmiga iska soo hormaro caqliga xoogaa uu sisi yahay ama xadaaradda iyo ilbaxnimadu ay si ka tahay wixiisana ciduu u sheegi kara male wa si fiicanna uma cardi karo adnaa shubhana waa iskaga saamoobaya marka cilmiga waxaa fiican si qaablena in loo barto caqligii saliimka ahaana markaa in lagu yacni qofka uu ku fakera labaduba marka waa lagama maarmaan bal ee antum idinku qowmun qolaa tihiin tuftanuuna la fidnaynayo la imtixaanayo wa kaana waxaa ahaa fi lmadiinati magaalada dhexdeeda tiscatu rahdin sagaal qofood sagaal naf ayaa magaalada dhexdeeda ahaa yufsiduuna kuwa oo yufsiduuna fasa fasaadinayo hallaynayaan fil ardi dhulka hallaynayaan walaa yuslixuuna aan hagaajinaynin maxay dhulka ku hallaynayaan shirkiga iyo macaasida iyo dibindaabiyada iyo musuq maasuqa qaaluu waxay yidhaahdeen markaasi taqaasamuu billaahi taqaasamuu dhaa isdhaarsada qaarkiin qaarka kale ha u dhaartaan billaahi alla ha ugu dhaartaan lanubayitannahu lawallaahi nubayitanna waan miraynaa oo miraynaa cawada hu saalix iyo wa ahlahu intii raacday baan miraynaa yacnii habeennimaan usoo dhacaynaa markaasaan gaadmo ku dilaynaa uma markaa dabadeed lanaquulanna waxaan dhahaynaa oo dhahaynaa liwaliyihi dhiiggiisa kuwa iska leh dadka isaga dhiiggiisa leh tolkiisa waxaan ku dhahaynaa maa shahidnaa ma aanan xaadirin mahlika ahlihi mahlika ahlihi ehelkiisa meeshii ay ku halaagsameen annaga maba jooginba mana aanan arkin wa inaa anaguna la saadiquuna kuwii run sheegayaan nahay waa makrigaas bay maleegayaan wamakaruu way shirqooleen oo ficil shirqool ku jiray la yimaadeen wamakaruu shirqool bay sameeyeen makran shirqool wamakarnaa waanu shirqoolnay annagana makran shirqool iyaga kooda ka weyn baan ku abaalmarinay wahum iyagu laa yashcuruuna walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemaynin oon garanaynin fandur fiiri kayfa sidee baa kaana uu ahaaday caaqibatu makrihim shirqoolkooda cirib dambeedkiisa muxuu ahaadayna annaa damarnaahum annaa annagu damarnaa waan baabi'inay hum iyagii baan baabi'inay iyo wa qowmahum iyo qoladoodiiba waan baabi'inay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood fa tilka taadaas buyuutuhum guryahoodii weeyaan khaawiyatan xaal ay tahay midii bannaan eber ah maran bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigii ay sameeyeen darteed ina fii dalika kaagaas dhexdiisa waxaa ahaaday la aayatan aayad liqowmin bay u ahaatay ugu sugantahay yaclamuuna wax garanayaan oo wax og wa anjaynaa waan korinay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaayeen yattaquuna inay ilaahay ka cabsanayaanay dhowrsanayaan kuwaana marka waan badbaadinay buu alla yidhi qoladan marka sagaalka waxaa si gaara loogu xusay oo qowmu hamuud sagaal waxay ahaayeen fasaad iyo yacni dhibaato isku dhaarsaday oo isku bahaystay ayay ahaayeen waana kuwii ka shaqeeyey hashi in la faylo gooyo kuwaabay ahaayeen marka si gaara marka ilaahay subxaanahu watacaala uu uga hadlay meeshaa maa shahidnaa mahlika ahlihiina mahlika waa mowdicu lhalaag waxaa kaloo la dhihi karaa halaaga laftiisa labada waa lagu macnayn karaa mahlakana waa la akriyay muhlaka ahlihiina waa la akriyaa macaanidana marka way isku dhowdhowdahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed